الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaa noo soo dhammaaday anwaacdii shirkul akbar afartii nooc afartaasi nooc waxaan soo sheegnay keliya inay yihiin shirkon fil uluuhiya musanifku raxmatullaahi calayhi inuu kaga hadlay afartaasi dhammaantood shirkon fil uluuhiya ee culamada qaarto waxay markay qiibinayaan shirkiga waxay ku qiibiyaan qiibintii towxiidka la qiibiyey didkiisi ayaan dhahnay towxiidkii saddex qiibada loo qiibiyey uluhi iyo rububi iyo asmaa sifaat taas lidkeeda ayaa ku qiibinayaan waxay dhahayaan shirkun fi uluhiya wa shirkun fi rububiya wa shirkun fi lasmaai wasifaat haddaba musanifku raxmatullaahi caleyhi intii isaga noo soo sheegay shirkul akbar afartan nooc u qiibiyey waxay ku saabsanaayeen oo keli ah shirkon fil uluhiya intaa markaan dhammayno ayaa labada kalena waxaan ka sheegaynaa ayaan soo ballan qaadnay soo ma dayib haddaba maanta labadii kale ayaan ku daraynaa haddii ilaahay yidhaahdo qeybta koowaad waxaa waaye shirkon fi rububiya waay shirkon fi rububiya shirkon qora fi rububiya wa huwa calaa arbacati aqsaam wa huwa calaa arbacati aqsaamin wa huwa calaa arbacati aqsaamin wa huwa calaa arbacati aqsaam alif ama kow shirku istiqlaalin shirku istiqlaalin alif shirku istiqlaalin alif shirku istiqlaalin labo masba shirku tabciidin shirku tabciidin shirku tabciidin bad bad shirku tabciidin jiim ama saddex shirku icaanatin shirku icaanatin icaana icaana icaanatin tagaba daal ama afar shirku shafaacatin shirku shafaacatin shirku shafaaca shirku shafaacatin afartaas qiibood waay towxiid shirkiga oo rububiyada dhexdeeda ahaaday waa afar nooc shirkun fi rububiyati wa huwa calaa arbacati aqsaamin wa huwa shirkigaasi calaa arbacati aqsaam afar qiibood korkood ayuu ahaaday afar uga qiibsama waay shirkun fi ululiyati imise uga qiibsamaaye afar soo maaha asagana shirkun fi rububiyati afar ugu qiibsama afar ayuu ayuu u qiibsamayaa ayib kow waxaa waaye shirku istiqlaalin waaye shirku istiqlaalin gaar isku taag shirkigiisii waay gaar isku taagnimadii shirkigeedii waay gaar isku taagnimo istiqlaal waxaa la yihahdaa qofka as keligiisii gaar u baxo keligiis ayaa dadka waa ka tagay xagg u istaagay hooshii dadka dhan waa ka tagay keligiisa xaggaasu tagay qofkan maxaa la dhahaa gaar isku taag soo maha gaarasku taagay ama kooxdii sa watay ee dadkii ciidamadii mase dadkii kale bulshadii oo ka dhex bay xaggaasuu keligiisu tagay dadkii ku dhex jira hee waa ka baxay soo ma gaar isku taag iyo goono isku taag waa la yidhahda soo ma haye idan shirki waa mid oo la yidhaahdo shirku istiqlaalin kelinimadii amase gaar isku taag isku taaggii shirkigiisii waaye gaar isku taagnimadii shirkigeedii waaye oo in la aamino allaah ma ahane qof kale inuu keligiisii ama istiisii wax u abuuraayo wax u dilaayo wax u arsaagaayo hee inuu jiro la aamino waay allah ma ahane qof kale ilaaha kale oo sidii allaah wax u maamulaayay wax u maamulaaya ayaa jira ictiqaadiyo aamino wuxuu ku dhacay shirkun istiqlaalun ama shirku istiqlaalin ee ku dhacay sida allah wax u abuuro keligiis wax u abuuro ayaa qof wax u abuuraya jira sida allah wax u dilo ayaa wax qof wax u dilaya jira sida allah wax u erzaaga ayaa qof wax u erzaagaya jira sida allah wax u maamulo ayaa qof kale wax u maamulaya ay jiraan qofkii aamino wuxuu ku dhacay shirkun fis- shirku istiqlaalin uu ku dhacay dad aaminsan aa jiraan shirka kuma jirto waa garta kaas waxa la yihahda marka shirku istiqlaal labo shirku tabciid aa la yihahdaa shirki oo tabciid shirki oo meelaha qaar ka mid ah allah loola shariig yeelo waayo keligiisii qofkan wax m- m- alla qaarkiisa wax uma- uma ma- uma maamuli kara laakiin allah maamulkiis qaar ka mid ah ayuu wax ka leeyahay maamulada qaar ilaahay waa la wadaagaa maamulada qaar ilaahay waa la gaaryahay laakiin qaarkiisii waa lala wadaagaa haddii uu aamino waxaa ku dhacay qofkaasi shirkun tabciid shirku tabciid waay shirka bacdiyeed shirka qaareed waay qaar waay shirka bacdiyaad shirka qaareed shirka qeybeed qeyb waay shirka ka mid ah waay. shirku tabciid la yihahda allah qofkan ilaahay qaarkiisa ayuu barinayaa ma aaminsana in sidii allaah wax u abuuraya ee wax u abuuraya u maamulaya umaam- u maamulaya ma aaminsana laakiin allah ayaa wax la leeyahay qaar ka mid a ayaa la leeyahay maamulka haddii qofka aamino waa gaal waa shirki asaga shirku tabciida la yihahda saddex shirku icaanatin kaalmayntii shirkigeedi waa shirku icaanatin kaalmaynti shirkigeedii waaye inuu qofkan aamino asaga qofka asaga caabudaayo hee allaah oo qof keligiis wax uma mi- u milkiinaya ma aha qof allaah wax asla leeyihiin oo waxa la wadaagayna ma aha meelaha qaar la wadaagayna ma aha laakiin ee qofkan ilaahay u kaalmeeyaa maraha qaar oo u kaalmeeya maadaama ilaahay u kaalmeynaayo ee in la caabudo cibaado wax laga sii waayo hadduu dhaho saas aamino shirkigu ku dhacay shirku icaana kaalmeyn waayo in ilaahay wax loo kaalmeynayo qofkii aaminso qofkii saas aamino wuxuu ku dhacay shirku icaanatin waayo kaalmeyn shirkigeedii waayo kan ugu dambe waxaa waaye shirku shafaacatin waayo shafaacadii shirkigeedii waaye qofkii aamino in dadka qaar ka mid ah idinka alla la-aantiis inay shafaaco qaadi karaan ciddii doonana u shafaaco qaadi karaan ciddii doonana iska dhaafi karaan aamino wuxuu ku dhacay shirkun shafaacati shirku shafaacati ku dhacay shirku shafaacatin ayuu ku dhacay idan saddexdaa afartaasi qiibada u qiibsamayaa saddexdaa ee afartan qiibood dhammaanna ilaahay waa radiyey dadka intaas aaminsanaa alla keyrkiis in loo s- la siin karo hee alla waa radiyey aayada lagu radiyey oo aayadda ay u yaqaanaan culamada qaar ka mid ah aayaddii hee shajaratu shirki xididax u siibtay aayaddii hee shajaratu shirki xididax u siibtay shirkigu wuxuu leeyahay shajara tawxiidku wuxuu leeyahay shajara tawxiidkii shajaruu leeyahay geeduu leeyahay shajaro shirkigana wuxuu leeyahay shajara labadaban ilaahay qowlkiisa lagu sheegay wamahalu kalimatin dayibatin ama tan shirki ku hormar wamahalu kalimatin khabiisatin ka shajaratin khabiisatin ijtuhat ilaa lagu sheegay aayaddaasi maa lahaa min qaraar lagu gebagabeeyey aayaddaasi shajarada lagu sheegay maxay tahay wamahalu kalimatin khabiisatin hee ka shajaratin khabiisatin lalatma waa shajaratu shirk tawxiidkuna wuxuu leeyahay sidana shajaro asl maxaa la dhahay wamahalu kalimatin طayibatin ka shajaratin طayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa shajaratu tawxiid waa iyadana aayad marka waxaa jirta shajaratu shirki oo dhan xididaha u siibtay oo radiisay maxay tahay qowluhu tacaala qora afartan shirki oo ah rubu fi rububiya hal aayad ayaa xididaa u siibtay aayaddii shirku saddexdan afartan shirki xididaha u siibtay shajaratu shirki siibtay waxaa la waxaa waaye qowluhu tacaala qul idcu aladiina zacamtum min duuni illaah laa yamlikuuna mihqaala daratin fi الsamaawaati walaa fi اlard wamaa lahum fiihima min shirkin wma lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaaca cindahu ilaa liman adina lahu walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhum min dahiirin walaa tanfacu الshafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu qul dheh nebi moxamedow udcuu bariya u yeedha aladiina kuwii oo zacamtum idinka sheegaysaan min duuni illaahi alla sokidiisii ah qolada idinka aada sheegaysaan in la caabudayo allaha keyrkiisii ah u yeedhta caabuda barya laa yamlikuuna ma bari ma ma milkinayaan waa la radinaya ma jeeda qoladaas ilaahay keyrkiisii ah laa yamlikuuna ma hananayaan ma milkinayaan mihqaala daratin dhuuracaso hee wax u dhigmo waa quraanyamada casta yar yarta dhuuracas mataqaanaa tawe mid yar yar oo meelaha marmarto haddii dadka heshana meelaha qaar fursad hoshana dad qaniinayso qaniinkeedana aada u kuleel yahay meelaha halasta dadka ka qaniindaadana ah qofkii baashaasi meel halasta ka qaniinto ma fadhiin karo ah markii aad isagas ka foji kadibna xanuun kale malaha mataqaanaa taas haye taas waay qala darati dhuuracaas misalkeedii waay wax dhuur as la eg hee ma hayaan oo gacantooda ku jiro ma lahan ama dare waxaa la yihahdaa geedaha adduunka ku baxo geedka mirihiisa ugu yar yar yahay ayaa la yihahdaa dara saasna waa la dhahay qooxaa la yihahdaa waayahay marka kuwaasi laa yamlikuuna ma milkinayaan mihqaala daratin daro wax u dhigmo ma milkinayaan fi samaawaati samaawooyinka gudahoodii kuma milkinayaan walaa fi lardi dhulka gudihiisina kuma milkinayaan idan waxba ma laha kuwaas wa intaan aayadaya shirkiga radinaysaa ya shirku istiqlaalkii waay wax intaas ayaga gaar ay ku leeyihiin ay u talinayaan ay maamuli karaan ma laha waay shirku istiqlaalina radinteed waa intaan aayadda afartii waa radinaysa si fiican u fiirso laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi yaa radinaysaa shirku istiqlaal waay see u radinaysaa he kuwa idinka caabudaysaan caabuda kuma laha dhulkan gudihiisii iyo cirkan gudihiisii wax dhuuro u dhigmo oo dhuur cas ah u dhigmo ay ku leeyihiin ma laha waxba kuma laha waay wax ayaga gaar u leeyihiin ee la dhahayo waxaas ayaa bixin karaan oo maamuli karaan oo dhiibi karaan la dhahayo ma balahaba maxaa laga barinaya marka qofka hee markii wax ka helayso wax kus ayaa wax laga raadiya soo maa faaqidu shay-i laa yucdii qof wax aan hayn waxba kuma siiyo faaqidu shay-i laa yucdiya la yihahda waa qaacido waayahay kaas horta meeshu waa ka baxay soo maa ewer waay idan qof alla aan ahayn wax keligiisii ku siin karo maba jirto wax wax aan ku siin karin maxaa u daba fadhiisa marka adi waxba doqonnimo way soo ma haye ka soo tag wamaa lahum kuwaas idinka caabudaysaan uma sugna fiihimaa samaawooyinkii iyo dhulalkii dhacdooda min shirkin shirkun shirki kuma laha wadaaga wadaag kuma laha maxay radinaysaa aayad meesha intaan shirku tabciidi waaye samaawooyinkii iyo dhululkii dhexdooda hee qof ayaga wax kulus ku soo darsadeen oo wax waa isla leenahay ay dhahayaan ma laha wax gaar u leeyihiin ma laha waa la soo sheegay haddana wax samaawooyinkii dhululkan dhexdooda ay qof alla la leeyihiin oo la shirka ay yihiinna ma jirto shirka hadda qof leeyihiin ma laha waaye ilaahay adduunka asaga iskale qof la shirka ah ma laha kuwa idinka barinaysaan ilaahay hadda wax shirka ma lama aha waxaa laga yaabaa qofka haddii aad taqaano asigii qof kale hee shirko is leeyihiin niyahow xoolahan waxbaa kugu jiraahe wax qaar ka mid ah kullay qiybtaada waa ku jirta wax iga sii inaad dhexdo waa suurtagal soo ma xee waxbuu ku leeyahay waa laga yaaba in wax ku siiyo soo ma shirkina kuma laha ilaahayna shirka lama aha kuwan samaawooyinka dulalkan allah cid lawa- la wadaagto ma laha isagaas kale asagana haggay ridi ku tahay shirku tabciid qaar ka mid ah waxa ku leeyihiin ma laha waay dhulkan iyo cirkan dhexdooda haye xididkii labaadna hee waa baxay kii hore waa baxay kii labaadna waa baxay isagana waa jarmay wamaa lahu allah uma sugna minhum kuwa idinka caabudaysaana min dahiirin dahiirun mid u kaalmeeyo u kaalmeeyana ee uma sugna uma sugna allah kuwaasa gooda kuwa idinka caabudaan alla sokidiisii ah ma aha kuwa ilaahay caawinayana ma aha oo gacan dheer agtiisii ku leh oo maadaama kaalmaynayaan qofku waxaa laga yaaba qof in badan u kaalmeeyo qofkii soo daba istaago niyo ninkan waxa la siiyo uu dhaho laga yaaba ninkan gacan dheer ogto ku le wax badana kuu kaalmeeyee qofkii maanta isaga waxa erg ahaan ku soo doontay wax si inuu saas kaga xishoodo waa dhici karta soo maa taasna ilahay agtiis kuma laha qof allah u kaalmeeyo u baahan yahay maba jirto ayadan tahay shirk radis ku tahay shirk way caana waay ujeeda shajaradii geedkeedii saddexaadna waa la siibay maxaa dhiman marka shafaaca soo maa waatana walaa tanfacu shafaa'atu haddana shafaaca ma anfaciso cindahu ilaahay agtiisii kuma ansaxdo kuma anfacdo ilaa lima qof mooyaane adina allaah u edmay lahu manka waay shafaaca ilaahay agtiisina wax kuma tarto ilaa qofkii ilaahay u edmo inuu shafaaco iyo qofkii ilaahay u edmo in loo shafaaco mooyaane qof iskiisii u shafaaqaadi karo biduuni idin illaahi ma jirto idan ayadana maxay radis ku tahay shirku shafaaca waay shajaratu shirki xididihiisii afar lay ahaayeen afartiiba waa la siibay aayadan ayaa hoosta ka xariigtay shirkin intaas wax kale intaas ka badan maba noqonayo shirku rububiyat intaas le waay bas meel kale wax ka imaanaya malaha intaas ma fahamnay haye waxaa noo dhimana kale shirkun fi lasmaa'i waasifaati وهو على نوعين يا سجن شرك في الأسماء والصفات أي نوع من شرك في الأسماء والصفات على نوعين أم وهو على نوعين وهو على نوعين shirku tamthiilin kow shirku tamthiilin waay tamthiilin ta iyo miim iyo thaa iyo yaa iyo laam tamthiilin labo shirku tacdiilin shirku tacdiilin shirku tamthiil iyo shirku tacdiil labadaas waay wahuwa shirkun fi lasmaa'i wasifaati calaa nawcayni laba nooc dushooda ayuu ahaaday laba nooc waa isagana shirkiga oo asmaa'ada alleh iyo sifaadda alleh dhexdoodii loo shariig yeelaayo hee laba nooc waayo oo calaa nawcayn kow shirku tamthiilin tusaalayntii shirkigeedii waayo ilaahay asmaa'adiisii waxay la mid yihiin asmaa'ada makhluuqa in la yidhaahdo ilaahay sifaaddiisii waxay la mid yihiin sifaadda makhluuqa in la yidhaahdo taas maxaa waaye shirki waaye shirki nooce tamthiil waaye allah ayaa tusaale loo sameeyey oo makhluuqiisii ayaa lagu shibahay allah in lagu shibaho makhluuqiisii waaye taasna waa shirki tafaasiilteeda kutub a laga alifay mara noo imaan doonaa insha allahu tacaala labo shirku tacdiilin waaye marnaysiintii shirkigeedii waaye tacdiil waa marnaysiin khaaliyeelid waaye marnaysiin shirku tacdiilin marnaysiintii shirkigeedii waaye oo maxaa laga wadaa allaah asmaa'adiisii iyo allaah sifaaddiisii macanii macaaniyadii ay tusinayeen laga tago macnoba aan loo sheegin allah magacaasu leeyahay ama sifadaas leeyahay waan qiraynaa laakiin macnaheeda hee sida aada u sheegaysaan lagama wado heesee laga wado maba garan karnaba waxan uma sheegaan saasna ma aha sina looma sheegi karo macnihii lahayd waa laga celinayaa macno kale gaarana looma sameeyo ama macno kale gaara loo sameynayaa taasina waa shirki maxaa yeelay allah wixii isaga isku magacaabay sidooda loogu magacaaba wixii isaga isku sifeeyey sidooda sid sidooda loogu sifeynayaa macnay leeyihiinne maxaa yeelay allah asmaadiisii iyo magacyaashiisii waa wax qur-aanka iyo sunnadu ku yimaadeen waay qur-aanka iyo sunnada dhammaantood maxay leeyihiin macnay tusiyaan macnay leeyihiin maanigii markuu qur-aanka iyo sunnada ku imaadeen labaduba waa carabi luqadda carabtana macnay leedahay macnihii markaasi loo kelimadaas ay leedahay ayaa lagu macnaynaa in daahirkeeda lagu macneeyo haddii diidaayo daliil kale si kale in loo fasiro mooyaane sidaasi diidayo haddii la helo mooyaane oo nusuustii ka mid haddana wayna sidaa lagu baaqwela macnihii ku imaadee lagu raaca haddii macnigii ku imaadeen marka loo sugi waayo waxaa lagu dhacay shirkun tacdiil waay shirku tacdiil ayaa lagu dhacay ayagana faahfaahinteeda kutubo gaaraa laga alifeeye alasmaa wasifaati markii aan gaarno ayaa tafaashiiseeda argi doo arki doonaa insha allahu tacaala annahu thaani min anwaaci shirki shirkun asgaru wahuwa riyaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wabilahi towfiq